shirka maanta guddiga joogtada uu shir gudoomiy guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu ahaa kulankii afartan iyo sagaalaad ee guddiga joogtada ah kan fadhigiisa shanaad kan fadhiga shanaad waa kan iminka lagu jiro marka waxa ugu muhiimsanaa saddex qodob ajendihii laga hadlay ka ugu horeeyaa wuxuu ahaa ajendaha ugu horeeya wuxuu ahaa sidii in berito uu yimaado ra-iisal wasaaruhu ra-iisal wasaaraha cusub ee madaxweynuhu magacaabay mudane cumar cabdirashiid marka berito waxa marka laga hadlayay habkii loo socodsiin lahaa ugu shaqeyn lahaa baarlamaanku ee ku aadan arrinta kalsooni siinta micnuhu markuu madaxweynuhu magacaabo awood dastuuriya wuxuu leeyahy inuu madaxweynuhu magacaabo ra-iisal wasaare ra-iisal wasaaraha markaa waxaa kalsooni siiya oo ansixiya waxa weeye baarlamaanka marka procedurkii procedure gaara oo gudaha iyaga aan leenahay ayaa jira kaadaa laga hadlaya qaabka loo maamulayo marka insha allah berito ayaa la keeni doonaa
wa gartay qodob qodobka labaad wuxuu ahaa shuruucda horteginta leh ama muhiimada u leh yoolka two thousand sixteen uu constitutionku dalbayo ayaa ma aragtay la dasayay marka wixii hortegin leh waa lasoo hormariyey waxaan hortegin lahaynna dibbaa loo dhigay shuruucda qodobka saddexaad wuxuu ahaa dastuurka dastuurka dibi eegis buu ku jiraa guddigii oversideka ee dastuurka w wuu joogaa commissionkii madaxa banaanaa ee dastuurkuna waa joogaa labadaba way jiraan darfor dastuurka in la bilaabo kalfadhigan labaad in kolba jabtarish laga ansixiyo baarlamaanka ugu dambeyn taarget waxaa laga dhigtay december marka uu gaaro in dibi eegistiisii dhammaato oo markaa sanadka cusub ee ka dambeeya two thousand fifteen two thousand sixteen awalkiisa la geliyo afti qaran oo dadku u footeeyaan ama ka footeeyaan wixii soo baxay inay iyagoo og ay u footeeyaan ilaa waan qaadanay majoritigu inay yidhaahdaan ma xabbi kuma nihin ayaa loogu talagalay marka baarlamaanka wuxuu qorshaystay inuu ka dhamaado dib eegista dastuurku december two thousand fifteen haddii ilahay la gaarsiiyo laakiin mudane buux waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adoo mahadsan sideebay december lagu soo idlayn karaa dastuurkan isaga dhan baa u baahan dib u eegista oo in badan siyaasiyiinta ama madaxda dawladdu hadday isqabtaan eeda badan dastuurka uun loo jeediyo
wallahi arrinta dastuurku waa arrin waxan badana laga maqlayo ama laga sheegaya wax in yar ka jirto inta badan si aanay ka jirin cutubyu ka kooban yahay dastuurku cutubyada uu ka kooban yahay ee kala duwan qaar waxaa jira aan muran ku jirin qaar waxaa jira in wax laga bedelo u baahan yani articalka qaarkood in wax laga bedelo u baahan yahay qaar waxaa jira u baahan in ma aragtay faahfaahin dheeraada iyo cadaymo lagu daro marka sida loo eega waxa weeye isagoo duuduuqa lama eegayo kolba waxaa lasoo qaadanayaa cutub cutubkaas baa guddiga oversideka baarlamaanku uu dooranaya cutubka wuxuu dhiibayaa guddiga commissionka commissionka madaxa banaan commissionka madaxa banaan baa kasoo shaqeynaya marka laga soo shaqeeyo wadatashi iyo wax walba lasoo galaan waa lasoo celinaa baarlamaanka marka lagu soo celiyo guddigii baa dib u eegaysa oo kala sifaynaysa dabeetana baarlamaan weynaha u gudbinayaan si cutubkaasi baarlamaan weynuhu uga doodo kabacdina laysla meel dhigo oo la ansixiyo cutubkaabaa meel laska dhigaya haddana cutub kala la keenaya cutub cutub baa loo keenayaa mana aha siday iskugu xixigaan siday iskugu xidxidan yihiin swa shaqeynayaan baa loosoo kala saarsaaraya waayahay waa review hadda lama abuurayo mid cusub waayahay december laba kun afar iyo toban miyaa lasoo gabagabeynayaa mise laba kun shan iyo toban december two thousand fifteen
waa gartay marka arrinta ku saabsan shuruucda kale ee baarlamaanka hadda hortaalla maxaa laga bedelay maxaa loo arkay muhiim inay yihiin oo higsiga laba kun lix iyo tobanka laga soo qaaday ilaa iyo meeqa sharci bay isla garteen in hadda barlamaanka si toosa hawshooda uu galo
saddex iyo labaatan wado saddex iyo labaatan sharci ayaa la isla gartay inay muhiimad leeyihiin marka saddex iyo labaatan mood baa muhiimad le ama hortabin le markaan kulahay waxaa ku jiraya kuwo de daruuri ah oo iska soo qasaba in wadanku yeeso waxaa kamid ah isgaarsiinta oo kale isgaarsiintu inuu yeesho wa waa muhiim civil aviation waa muhiim marka laga reebo yani kuwa uu dastuurka kufarayo kuwa kale duruufta kufaraysa iyaguna hortaminta soo galaya in hantidhowrka guud uu sharci yeesho waa muhiim sharciga hantidhowrka guud inuu soo baxo waa muhiim inuu procurement qaranka soo baxo waa muhiim shuruucdii kale ee ahaa inta commissionska la sameynayo maxkamadaha la sameynayo ama golaha adeega maxkamada dastuurka xuquuqul insaanka guddiga xuquuqul insaanka waxaasoo dhan waxaa ku faraya doctor fifteen haddaa doctor shaj waliskiisa ayaaba ku faraya kuwa qorin kuwa loo baahanya in la sameeyo marka kuwa ayaga waa la sameynaya wixii waa wax qasaba laakiin bisha waxaa ka fuulaya wax kaloo iyaguna ahmiyad weyn dalka u leh